alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ayuha alakhawaatu fi illaah awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadoo dhammi u sugnaatay rabbiga inoo suurtogeliyey maanta inaynu ku kulanno ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inaynu wax isaga sheegno innakoo aada iyo aada u kala fog rabbiga haddana inoo yasiray xidhiidhkaas ayaa ku mahadsan waxaa kaloon u mahadnaqayaa walaalaha sharafta badan ee mas-uulka ka ah masaajidka masjidulbasiira ee bristol walaalkeen axmed xasan iyo ragga kale ducaadda waan u mahadnaqayaa suurtagelinta ay suurtageliyeen liqaagan mubaaraga ah waxaan jeclahay walaalayaal maanta inaan naftayda iyo nafihiinaba ku waaniyo bacdu tawjiihaati alcaama nasaayix iyo talooyin guud oo aan jeclaystay inaan naftayda iyo walaaladayba aan kula dardaarmo waxaa walaalayaal nasiixada koobaad ay tahay cibaadatu llaahi waxdah wa an laa yucbad allahu ilaa bimaa sharac in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa keligii la caabudo iyo inaan rabbi lagu caabudin ilaa wuxuu jideeyey ee kitaabkiisa ku sugan iyo sunnaha nebigiisa sala allahu calayhi wasalam labadaa waxa ku sugan mooyaane wax kale inaan lagu caabudin oo cibaadada rabbi ay ku salaysnaato waxa mashruuca ah ee ku sugan fi lkitaabi waassunna walaalayaal waxaynu odhan karnaa mawduucaas ama qodobkaa hore ee aynu muxaadaradeenna ku bilownay waa maqaasida shariicada ugu muhiimsan ee rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray waxaa ilaahay ambiyada ugu waxyooday oo kutubaha uu soo dejiyey litaxqiiqi alcibaadati lilaahi waxdah in la xaqiijiyo oo laga run sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa walidaalik ayaa rasaa'ilkii ambiyada ilaahay u soo dhiibay dhammaantood risaalaadkii waxay kulligood xambaarsanaayeen kana midaysnaayeen cibaadatullaahi waxdah ilaahay keligii in la caabudo oo ambiyadii iyo rusushii lasoo diray oo dhan laga soo bilaabo nebiyullaahi nuux calayhi asalaam ilaa laga soo gaadho nebigeenna moxamed calayhi afdalu asalaati wassalaam waa khaatamu alambiyaai waalmursaliin kii ambiyada iyo rususha lagu gebagabeeyey ee lagu khatimay dhammaantood waxay ka midaysnaayeen mawduuca muhiimka ah ee ah in cibaadada ilaahay loo barax tiro keligii oo cid kale aan lala wadaajin walaalayaal labadaa asal ee ah cibaadatullaahi waxdah waan laa yucbad allahu ilaa bimaa sharac waa labada asal ee diinteennu ay ku taagan tahay waxaynu walaalayaal markaa marka hore aynu qeexaynaa oo aynu isweydiinaynaa maa hiya alcibaada cibaadada aynu leenahay rabbi ha loo badhax tiro cibaadada aynu leenahay ilaahay ha lagu keliyeeyo maa hiya haadihi alcibaada cibaadadani waa maxay ma salaada oo keliya ma soomka oo keliya ma zakada iyo xajka iyo cumrada iyo shahaadateynka mise waa ka guda ballaadhan tahay waxay jawaabta rasmiga ay tahay in cibaadada rabbi intaa ay ka ballaadhan tahay walow arrimaha aynu sheegnay haba noqdaan usuusha cibaadaadka oo ha noqdaan mabaanida islaamku ku dhisan yee uu ku taagan yahay oo kuwa aynu tilmaannay waa mabaanida iyo usuusha iyo asaaska diinteenna islaamku ay ku taagan tahay ee ay ku dhisan tahay waana cibaadaadka ugu muhiimsan ee asaaska iyo gundhiga u ah cibaadaadka kale laakiin cibaadaadku waa ka ballaadhan yihiin intaas noocyadooduna waa ka fara badan yihiin walidaalik ayaa sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayh waxa uu ku tacriifinayaa cibaadadu inay tahay ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaah min alaqwaali waalacmaali aldaahirati waalbaatina waxaa sheekhulislaam uu ku tacriifiyey cibaadadu inay tahay magac koobsanaya wax kasta oo ilaahay uu jecel yahay raallina uu ka yahay oo ah aqwaasha iyo acmaasha teeda muuqata iyo teeda qarsoon labadaba yacni jamiica tasarufaati alcabd addoonka waxa ka soo fulaya oo dhan hadday tahay aqwaal uu ku hadlaayo oo carabkiisa iyo afkiisa ka soo fulaya iyo hadday tahay acmaal iyo afcaal xubnaha iyo jawaarixda kale ka soo fulaya haddii aqwaasha iyo afcaashaasi ay muuqdaan oo daahir ay yihiin iyo hadday qarsoon yihiinba jamiica alaqwaali waalacmaal aqwaasha iyo acmaasha dhammaantood tooda muuqata iyo tooda qarsoonba wax alla wixii ilaahay uu jecel yahay raallidana uu ka yahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo waxa uu noqonayaa cibaada idan maadaama cibaadadu ay sidaa u guda ballaadhan tahoy waasicaa tahay ballaadhan waxa waajibkuu yahay jamiicu anwaaci alcibaadaat cibaadaadka noocyadooda inta siday u dhan yihiin dhammaantood iyadoon la kala reebin in ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii loo gaar yeelo oo loo barax tiro oo cid kale aanay nasiib iyo dheef ku yeelan maaha cibaadaadka in la kala saaro oo la yidhaahdo salaada iyo soomka iyo xajka iyo zakada iyo mabaanida afarta ah intaa ilaahay baa iska leh yacni tasarufaadkaaga iyo cibaadaadkaaga kalena ad waxa weeye ciddaa doonto aada ula qasado ama ciddaa doonto aad ku caabuddo ama aada ugu dhowaato khalad weeye shirki baanay noqonaysaa marka qofka tawxiidka kaamilka ee dhammayska tiran la yimid waa ka anwaacda cibaadaadka oo dhan ilaahay u baraxtira cid kalena aan la wadaajin walaalayaal waxaa kaloonu isweydiinaynaa ka muqadima inakoo wada garanayna laakiin min baabi tadkiir wadikraa tanfacu almu'miniin waa xasuusin xasuusta iyo waanaduna waxay wax u tartaa oy anfacdaa addoommada mu'miniinta ah marka min baabi tadkiir laa hayr inakoo isxasuusinayna waxaynu isweydiinaynaa limaada khuliqnaa maxaa haddaba laynoo abuuray maa huwa alhadafu min khalqinaa wamaa hiya alxikmatu min dalik maxaa hadafka iyo ujeeddada kownka laynoo keena ay tahay xikmadda rabbi inoo abuuray maxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni inooma baahna yari iyo qillana inaga weheshan maayo geel iyo adhina u raaci mayno haddaba hadafka iyo xikmadda ilaahay uga dan lahaa abuurkeennu waa maxay naclamu jawaaba dalika cilmiyan cilmi ahaan iyo aqoon ahaan dhammaanteen jawaabta su-aasha waa wada garanaynaa si fudud ayaanaynu u odhan karaa waa cibaadadiisa inaynu ilaahay caabudno ayaa laynoo abuuray laakiin su-aashu waxa ay tahay kayfa naxnu camaliyan haddaynu cilmi ahaan u ognahay cibaado in laynoo abuuray dhaqankeenna iyo camalkeennu ma ku salaysan yahay cibaadada laynoo abuuray mise waynu moogannahay oo adduunye iyo mashquul kale ayaynu ku jeednaa lianna alcilma almujarada cani alcamal wadaalun calaa saaxibih waayo cilmiga ka qaawan dhaqanka iyo camalfalku qofka saaxiibkiisa iyo xujo unbuu ku yahay ee waxba uma taro idan waxaynu nafteenna xasuusinaynaa bal ujeeddada iyo xikmadda laynoo khalqay waxa uu yidhi rabu alcizati waaljalaal wa huwa asdaqu alqaa'iliin wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu du lquwati almatiin waxa ilaahay u yihi jala sha'nuh wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi toona umaan abuurin ilaa anigoo keliya inay caabudaan mooyaane oo cibaadada ay ii barax tiraan oo aniga ay igu gaar yeelaan mooyaane wax kale uma abuurin markaasaa rabbi waxau yihi subxaanah maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun anigu iyaga arsaaqad kama rabo inay aniga iquudiyaan oo waxay siiyaanna ka dooni maayo waayo ina allaha huwa arazaaq dulquwati almatiin waayo rabbi subxaanah isaga ayaa ka wax arsaaqa isaga ayaa awoodda adag kalihi waa rabbi subxaanahu wa tacaala idan ilaahay jala sha'nuh wuxuu aayaddan ku caddeeyey rabbi hadafka iyo ujeeddadu inoo abuuray inay tahay oo keliya inaynu keligii caabudno oo cibaadada u badhaxtiro ilaahay arsaaqad inaga dooni maayo inaynu waxsiino inaga dooni maayo inaynu u weheliyeennay naga dooni maayo inaynu wax kala u qabannay naga dooni maayo fallaahu haniyun cani alcaalamiina kullihim ilaahay caalamku siday u dhan yihiin waa ka kaaftoomay umana baahna hani weeyaan rabbi subxaanah inakaa ilaahay u baahan laakiin ilaahay nooma baahna walaalayaal ilaahay subxaanah bani aadamka markuu abuuray waxa uu ku karaameeyey caqliga iyo cilmiga ayuu ku karaameeyey oo karaamo iyo sharaf uugu yeelay waxaynu kaga soocannahay bahaa-imta iyo mayeedhaanka waa cilmiga iyo caqliga laakiin haddaynu cilmigii iyo caqligii ilaahay ku garan weyno oo cibaadada rabbi aynu ku oogi weyno waxaynu noqonaynaa dad ka hooseeya xoolaha oo ka liisa mayeedhaanka ilaahay waxau ihi subxaanah walaqad karamnaa bani aadam waxaanu dhab ahaantii karaamaynay baa alla wuu yidhi oo aanu sharaf iyo maamuus u yeelay bani aadamka oo khalaa'iqda kale la nool iyo xayawaanaadka kale ee noolaha ah ilaahay waa ka fadilay bani aadamka oo karaamo ayaa ay dheer yihiin waxaana lagaga fadilay waa cilmiga iyo caqliga haddaba waxaa loo baahan yahay bani aadam ilaahay karaamada uu siiyey iyo fadliga uu rabbi siiyey ee ay kaga soocan yihiin xoolaha inay ilaahay ku gartaan oo ku caabudaan haddii kale caqliga iyo cilmigu waxba u tari maayo xoolahana kuwa ka liitay noqonayaan rabbi waxau ihi subxaanah waaladiina kafaruu yatamatacuuna wayaakuluuna kamaa taakulu alancaam waannaaru matwan lahum ilaahay waxau ihi jalla shaanuh kuwa gaaloobay waa ay raaxaysanayaan waxbaanay iska cunayaan sida xooluhuba ay u daaqaan hoygooda ay ku hoyanayaanna waa naarta jahannama ciyaadan billaah idan waxa weeyaan gaaladu maadaama ay u raaxaysanayaan sida xooluhuba u raaxaystaan maadaama ay wax u cunayaan oo u cabbayaan sida xooluhuba ay u daaqaan oo u cunaan oo u cabbaan waxa weeye xoolaha waxba ma dhaamaan hoyga ay ku hoyanayaanna waa naarta jahannama ciyaadan billaah walidaalik ayaa rabbi waxau lahaa subxaanah in hum ilaa kaalancaami bal hum adal may ahaanin kuwaasi gaaloobay ee ilaahay iyo rasuulkiisa rumayn waayey may ahaanin ilaa xooloo kale mooye wax kalaba may ahaanin bal hum adal bal iska dhaaf xoole way ka baadinimo badan yihiin xoolaha way ka liitaan xayawaanka waayo xoolaha rabbi wuxuu u khalqay in cadkooda la cuno in caanahooda la cabbo in la rarto in la adeegsado lagu intifaaco intii loo abuurayna xoolaha waa laga helaa laakiin bani aadamka hadafkii loo abuuray markii laga heli waayey oo cibaadada rabbi ah xoolaha wuxuu noqday mid ka liita waayo xoolaha wixii loo abuuray waa laga helay laakiin ina aadam hadduu gaaloobo hadafkii loo abuuray lagama helin walaalayaal idan cibaadatullah waa xikmadda iyo ujeeddada kownka laynoo keenay waxau rabbi leeyahay subxaanah wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibin maa khalaqnaahumaa ilaa bilxaqi walaakina aktarahum laa yaclamuun ilaahay waxau ihi subxaanah umaanaan abuurin cirarka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa annagoo ku dheeldheelan oo ku ciyaarayna ciyaar ciyaar iyo dhalanteed iyo dheeldheel umaanaan abuurin baa rabbi uu yidhi cirarka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba rabbi waxau idhi maa khalaqnaahumaa ilaa bilxaq umaanaan abuurin ilaa xaq mooye wax kale kumaanaan abuurin bilxaqi qaamat isamaawaatu waalard xaq ayaa samaawaadka iyo arladuba ay isku taageen waxau rabbi yidhi walaakina aktarahum laa yaclamuun ha yeeshee dadka bedidoodu garan maayaan arrinta caynkaasa walaalayaal ilaahay xikmaddiisu way ka nasahan tahay waanay ka reeban tahay inuu makhluuqaadka intaa leeg ciyaar ciyaar iskaga abuuro isagoon ujeeddo ka lahayn tacaala allahu can dalika culuwan kabiiraa arrintaa rabbi waa ka sarreeyaa waanu ka hufan yahay beri baanu ka yahay bal ilaahay wuxuu makhluuqaadka intaa leegu abuuray lixikmatin baaliga xikmad aada iyo aada u xeel dheer si cibaadada rabbi loogu camiro arlada ayaa ilaahay u abuuray waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa ma waxa uu malaynayaa kii insaanka ahaa dadkii ma waxa uu malaynayaa insaankii an yutraka sudaa in lagaga tegayo isagoon xilba saarayn oo muhmaloo layska ihmaaliyey oo bimacnaa laa yu'maru walaa yunhaa iyadoon waxna la farayn waxna aan laga reebayn oon xilba saarayn sidaa in lagu daynayo insaankii miyaa uu mooday jawaabtu waa maya lagu dayn maayo sidaas hadduu insaanku sidaa moodayo been buu naftiisa u sheegay waayo ilaahay subxaanah insaanka isagoon takliif iyo xil saarin sidaasuun kaga tegi maayo waayo walaalayaal adduunyadu waa daarul imtixaan waa daar laynagu imtixaamayo oo imtixaan aynu ku jiro waxa laynagu imtixaamayaana waa bil awaamiri wannawaahi waa waxyaabaha layna faray iyo waxyaabaha laynaga reebay ayaynu ku imtixaamanahay marka addoonka dhabta ah ee imtixaankii adduunyada baasay ee ku guulaystay imtixaanku waa ka wixii la farayna ka soo baxa wixii loo diidayna ka hadha kaasaa imtixaanka ku guulaystay jaa-isada iyo abaalmarinta imtixaanka adduunyada ninka baasa uu helayaana waa jannatun carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin waa jannooyin ballaadhkoodu cirarka iyo dhulalka uu leegyahay oo dadka ilaahay ka cabsada loo diyaar gareeyey fa nicma haadihi aljinaan wa nicma haada asawaab fa nicma ajru alcaamiliin alla ilaah waxa wanaagsanaaday oo aada iyo aada u sharaf badan abaalmarinta iyo ajriga rabbi u diyaargareeyey addoommadiisa ka soo baxa imtixaanka adduunyada uu kaga qaaday akhawaati fillaah idan haadihi alcibaada cibaadada aynu soo qeexnaynu tacriifinay cibaadada aynu tilmaannay waa ta darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo abuuray waajibkuna yahay inaynu ka soo baxno walaalayaal idan cibaadatullah waxa waajibku uu yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cibaadada loo badhax tiro oon cidna lala wadaajin walaalayaal ahamiyadda iyo muhimadda ay leedahay ikhlaasu alcibaadati lilaahi waxdah in ilaahay cibaadada keligii loo badhax tiro muhimadda ay leedahay waxa u daliila ambiyadu ilaahay soo diray dhammaantood nebi walba wuxuu ku baaqayey ilaahay keligii in la caabudo bal u fiirsada suwarka qur-aanka kariimkaa sida suuratu alacraaf iyo kayrkeedba u fiirsada waxaad arkaysaa nebi walba ummadii loo diray markuu dacwadda u bandhigayo intaanu kala hadal munkaraadka intaanu kala hadal macaasida iyo dhaqan xumada ay ku jiraan waxa uu ku horreysiin jiray cibaadada ilaahay inay u keli yeelaan markaasaa nebi walba qoomkiisa waxa uu ku lahaa yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayruh reetolkayow ilaahay keligii caabuda macbuud xaq lagu caabudoon isaga ahayni idinma sugnaanine rabbi keligii caabuda isagaa keligii ah ka mutay ee xaq u leh in waxa weeyaan la caabudo cibaadada loo badhax firo daalika bianna allaha huwa alxaq wa anna maa yadcuuna min duunihi albaatil ilaahay subxaanah keligii ayuu yahay ka xaq lagu caabudo ilaahay kayrkii wax alle waxa la caabudaa baatil baa lagu caabudaa iyo xaq darro ee xaq uma leh ilaahay keligii unbaa cibaadada mutay walaalayaal haddaad isweydiiso ummadihii ambiyada loo soo dirayey dhaqan xumo iyo macaasi badan baa ka buuxday oo qaarkood dhaqan xumada iyo fawaaxishta ayay ku caanbaxeen sidii qowmuluud qaarkood xagga dhaqaalaha iyo iqtisaadka ayaa khiyaanadoodu iyo ammaano darradoodu u badnayd oo miisaanka ayay nuqsaamin jireen qaarba meel bay u liiteen oy ugu daraayeen oo aqwaamtii ummadaha loo diray macaasidoodu way kala duduwanayd laakiin haddana nebi walba dacwaddiisa waxa uu ku bilaabay yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh marka haddaad isweydiiso maxaa kalifay nebi walba inuu ku soo halqabsado tawxiidka muxuu munkaraadka iyo macaasida kale looga wacyigelin waayey jawaabtu waxa ay tahay qofku munkaraadka in lagala hadlo iyo macaasida in lagala hadlaa qiimo badan yeelan mayso qofku hadduu shirki ku jiro waayo waxaa cibaadadu ku ansaxdaa waa tawxiidka tawxiidka haddii la waayana camalkaagoo dhammi wuu burayaa markaa qofku haddii qalbigiisu ka qatan yahay tawxiidka wax kastoo khayrood u sheegtaa anfici maayo waxna u tari maayo sidaa darteed ayaa ambiyadu markay ummadahooda tawxiidka cibaadada ka saxaan ayay munkaraadka iyo macaasida kalena ka saxayeen walidaalik dembiga ugu weyne ilaahay lagu caasiyaa waa shirki waa ilaahay kayrkii in la caabudo dembiga ugu weyn ee lagu caasiyaa rabbi waa kaa yacni waxa weeyaan macruufka ugu weyn ee dadka la amraano waa tawxiid idan ambiyadu acdamu munkarin cala alitlaaq munkaraadka munkarka ugu wada culayska badan ee ugu weyn ayay ummadahooda kala hadli jireen marka ugu horeysa waana shirkiga dabadeed waxay amri jireen acdamu lmacruufi cala alitlaaq wax laysfaro oo macruuf ah waxa ugu qiimo badan oo tawxiidka ayaa ummadahooda ay fari jireen walaalayaal waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay fii muxkami tanziilih wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rabbi waxau leeyahy jalla shaanuh wamaa arsalnaa min rasuul rasuul maanaan dirin rasuul aanu diray ma jiro ilaa nuuxii ilayh ilaa haddaanu dirase waxaanu u waxyoon jiray annahu laa ilaaha ilaa ana inuu arrinka iyo shanigu yahay alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin aniga mooye ee facbuduuni aniga oo keliya i caabuda waxau rabbi yidhi subxaanah rasuul aanu hortaa diray ma jiro nebi moxamedow ilaa haddaanu dirase waxaanu u waxyoon jiray ilaah xaq lagu caabudoon aniga ahayni ma jire aniga keligay i caabuda ayaanu u waxyoon jiray baa rabbi yihi subxaana waxaa halkaa laga fahmayaa walaalayaal in jamiicu alambiyaa'i waalmursaliin ambiyadii ilaahay u waxyooday oo dhan iyo rusushii ilaahay usoo diray ummadaha dhammaantood inay kulligood ka midaysnaayeen inay dadka waxa weeyaan tawxiidka ugu yeedhayeen waxaa kaluu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fii muxkami tanziilih walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu ataaguut ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula ummad walba waxaanu kasoo dhex saaroonu u diray rasuul ummad walba rasuul baanu u diray baa allau leeyahy subxaanah waxaananu rasuulkaa ku diranay oonu amraynay an icbudu allaha wajtanibu ataaguut waxa waxa weeyaan rasuul kastoo la diraa wuxuu ku baaqayey an icbudu allah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa keligii caabuda wajtanibu taaguut taaguutkana iskaga dheeraada waxaa taaguutka la yidhaahdaa waa kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddah min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin fii gayri taacati illaah shay kasta oo addoonku ku xadgudbo oo sharciga uu kaga tallaabsado oo waxa weeyaan diinta uu ku khilaafo waxa la yidhaha taaguut la caabudo ama la ateeco ama looga dambeeyo taxliilka iyo taxriimka ilaahay kayrkii marka waxa uu rabbi yidhi waxaanu rasuulka soonu soo dira u waxyoonanay ummada ummadahana uu amrayey rasuulkaasi inay ilaahay keligii caabudaan taaguudkana ay iskaga dheeraadaan waa waxa lagu xadgudbaya taaguudku ee shaydaanku madaxda u yahe ugu horeeyo haadihi al aaya waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah oo macnaheedu uu yahay laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane subxaanah ka keliya ee xaqa lagu caabudaa waa rabbi kelimada laa ilaaha ila allah waxay u dhaxaysaa bayna alnafyi waalisbaat labadaa tiir ayay ku taagan tahay nafyiga hore laa ilaaha macnihiisu waxa weeyi nafyu alcibaadati can kulli maa siwa allah in cibaadada loo diiday oo laga anfiyey wax kastoo ilaahay ka soo hadhay isbaatka ila allaahuna macnihiisu waxa uu yahay isbaatu alcibaadati lilaahi waxdah cibaado dhammaanteed in loo sugo oo loo barax tiro ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii kelimadaa tawxiidka ee nafyiga iyo isbaatka xambaarsan ayaa aayaddani ay la macno tahay icbudu llaha wajtanibu taaguut waayo wajtanibu taaguut waa laa ilaaha ucbudu llahna waa ila allahu faman yakfur bitaaguut faman yumin bi- faman yakfur bitaaguut wa yu'min billah faqad istamsaka bilcurwati alwusqaa taas ayay ay la mid tahay faman yakfur bitaaguut qofka taaguutka ka kufriya waa laa ilaaha wa yu'min billaah ee ilaahay rumeeya waa ila allah faqad istamsaka bilcurwati alwusqaa alla ilaaha kaasi waxa uu qabsada uu iska laalaadiyey guntintii adayga badnayd een marnaba usoo go-ayn meel adag ayaa u qabsaday waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay fii kitaabihi alcasiiz lain ashragta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin ilaahay waxa u yihi isagoo nabigiisa moxameda la hadlaya salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh lain ashragta nebi allow haddaad shirki la timaadid oo ilaahay cibaadadiisa cid kale aad ku lamaanaysid layaxbatanna camaluk wallaahi camalkaagu wuu burayaa waanu baaba'ayaa oo waxba ka soo hadhi maayo walatakuunanna min alkhaasiriin waxaanad ka mid noqon doontaa kuwa khasaaray ayuha alakhawaatu fi illaah bal walaalayaal waxaad u fiirsataan haadihi alaaya nadra tafakkurin waictibaar waxaad isgarab taagtaan haadihi alaaya waqfata ta'ammulin wa tadabbur bal hadda u fiirsada walaalayaal oo istaaga waxa uu rabbi yidhi nebi muxammedow haddaad shirki la timaadid oo ilaahay cibaadadiisa cid kale aad ku lamaanaysid waxa weeyaan layaxbatanna camaluk camalkaagu wuu burayaa weliba intaa lagaaga hadhi maayee camalkaagii iyo cibaadadaadii adduunye intay burtoy baaba'do ayaa weliba walatakuunanna min alkhaasiriin aakhirana waxaad ka mid noqon doontaa kuwa khasaaray ee cidla yani meel cidlaa u baxay iyagoon wax alla waxay haysta aanay jirin ee cayroobay ayaad noqon doontaa walaalayaal waxaad isweydiisaa ayatuha aluktu almuslima ka hadalkaa lagu leeyahay waa nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam waa imaamu lmuwaxidiin imaamu latqiyaai albarara kii hormoodka iyo hogaanka u ahaa ahlu tawxiidka tawxiidka cid xaqiijisooo ka run sheegta kii ugu horreeyey ayaa haddana ilaahay hadalkaa kula hadlay oo uu yidhi haddaad shirkigaa ku dhacdo waxaagu waa burburiya baaba walaalayaal ka hadalkaa lagu yidhi hadduu nebi moxamed yahay salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh maxaad u malayseen innakana maxaad u malaynaysaan dadka ka soo hadhay xaalkoodu siduu noqonayaa halkayse taagan yihiin waxaa laga yaabaa maanta in haddaad shirki kala hadasho qof walaalkeena ama gabadh walaasheena haddaad tidhaahdo sidaa iska ilaali waa shirkie waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi kuugu jawaabo waa maxay shirkigaad sheegaysaa muslim baan ahay weligeyda iimaanka iyo tawxiidka ayaan ku dhashaye waa maxay shirkigaad ii sheegaysaa halkuu joogaa shirkigu inuu ku yidhaah baa laga yaabaa ma shirki baa jira walaalayaal xaqiiqada dhabtii waxa ay tahay shirkigu waxa uu yahay akhfaa min dabibin min dabiibi namlati asawdaa cala asakrati asammaa fi laylati adalmaa walaalayaal waxaa la yidhaahda istuska iyo isnaqashiinta iyo shirkigu sida xadiidka ku sugnaatay waxa uu ka qarsooni badan yahay qudhaanjo madow oo dhagax sallaxa oo siman dushiisa socota habeen gudcur ah dhulka hoostiisa sida waxa weeyaan qudhaanjadaa shanqadheeda aanad u dareemayn goor alla goor ay ku soo gashay taa waxaa ka qarsooni badan oo ka shanqadh yar sida shirkigu kugu soo gelayo akhawaati fillaah waxaynu halkaa ka fahmaynaa in badan oo mujtamacaadkeenna ka mid ah inuu shirkigu hoosta ka soo galo oo daadku guryahooda ugu soo galay iyagoon dareensanayn waayo shirkiga waxaa laga yaabaa inaynu meel kale ka eegayno ama wax kale u haysanno waxaa laga yaabaa dadku inay moodaan shirki marka laga hadlayo kii abujahal iyo waxa weeyaan in sanam loo sujuudo iyo waxa weeyaan in cid kale laydhaah waan u soomayaa oo waan u salaadayaa ayuunbaa laga yaabaa dadka qaarkood inay moodaan inuu kaasuunu shirki yahay oo shirki kaleba aanu jirin laakiin sidaynu gadaal ka tusaalayn doonno shirkigu intaa waa ka noocyo badan yahay waanu ka halis badan yahay waanu ka qarsooni badan yahay qof ilaahay ka ilaaliyo mooye qofka kale isagoon is ogayn ayaa gurigiisa ugu soo gelayaa baabka haddaan layska moosin oon shirkiga iyo madaahirtiisa layska ilaalin halis baynu ugu jiraa walaalayaal walaala walaalahayga muslimiinta ah waxaan leeyahay waxa waana idinku filan waxa cibro iyo waxqaadasho idinku filan hadalka nebi moxamed ilaahay ku yidhi lain ashragta layaxbatanna camaluk waa quusgoyn ilaahay waa ogyahay nebigiisa moxamed ee mukaramka ee sharafta badan ee ah khayru khalqi illaah marnaba inaanu shirki ku dhacayn ilaahay waa ogyahay nebi moxamed waa macsuum waa laga ilaaliyey marnaba shirki kuma dhacayo ilaahayna waa ogyahay laakiin cidda loo quusgoynayo ee loo socdaa waa innaka waxay soomaalidu ku maahmaahdaa weysha gawrac dibigu ha ku quustee weysha gawrac dibigu ha ku quus qaatee waxaynu leenahay maanta hadalka nebi moxamed lagu wajahay innaka ayaa laynoogu quusgoynayaa ujeeddada iyo cidda loo socdaa waa innaka ee ma isgaranaynaa oo ma baraarugsannahay mise meel kaleaynu ku foofsannahay waa su-aal mudan inaynu isweydiinno waxa weeyaan kana jawaabno rabbi waxau ihi subxaanah walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu fii suurati alancaam kaga soo warramay ilaa siddeed iyo toban nebi ayaa ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey walow ashrakuu hadday ambiyada iyo rususha intaa leegi walow ashrakuu hadday shirki ku dhici lahaayeen laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun wax alla waxay camal iyo cibaado sameeyeen way ka baabi'i lahayd waanay ka buri lahayd walaalayaal shirkigu sida aboorka ayuu camalka hoos uga cunayaa sida xarka waxa weeyaan qoryaha ama looxaanta galaa siduu u socdo uu uga soo dhaadhace uu burbur uga dhigo sidaasoo kale ayaa shirkigu camalka hoosta uu ka cunaa ilaa uu burburiyuu baabi'iyo oo camalkaagii siiroo meel bannaanad isu soo taagso walaalayaal ambiyadaa ilaahay shirki kumay dhicin ilaahayna waa ka ilaaliyey laakiin cidda loo jeedaa waa innaka ee laleeyahay war shirkiga iska ilaaliya waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax shirki lagu sameeyey ma aqbala beridaanuu ka yahay oo xadiisu lqudsi rabbi waxa uu ku lahaa kamaa fi lxadiisi alqudsiy man camila camalan ashraka fiihi macii gayrii taraktuhu wa shirkah qofka camal sameeya cid kale uu ila wadaajiyo oo cid kale uu igu lamaaneeyey isaga iyo camalkiisaba waan iskaga tegaya aqbali maayo ayaa rabbi u yihi subxaanah waayo ilaahay shirkigaaga dan iyo muraatoona kama leh halkaad kala timid iyo ciddaad ila wadaajisay orodoo ula tag buu odhanayaa bal inaad abaal ka hesho waman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixaa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadaa waxaa ilaahay leeyahay jalla sha'nu qofka ilaahay la kulankiisa ahaadee mid rajaynayo oo damac kaga jiro inuu ilaahay la kulmuu wanaag iyo abaal ka helo falyacmal camalan saalixaa ha sameeye camal wanaagsan oo ilaahay loo barax tiray oo cid kale aan lala wadaajin walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadaa cibaadada rabbigii axad kale yaanu la wadaajinin oonu ku lamaanaynin cibaadadu rabbi ha u barax tiraato markaasi ayuu ilaahay ka aqbalayaa haddii kale rabbi ka aqbali maayo innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa uun addoommadiisa isaga ka cabsada ee ikhlaaska iyo tawxiidka ku dheehan waxaa kaluu rasuulku lahaa salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayibaa ilaahay waa mid wanaagsan mana aqbalo wax wanaagsan mooye wax kale ma aqbalo waxa wanaagsan ee tayibka ah ee ilaahay aqbalaa waa alcamalu alkhaalisu liwajhi illaah waa camalka ilaahay wejigiisa loo barax tiray ee cid kale aan dan iyo muraad lagaga doonayn walaalayaal waxaan soo qaadanayaa dhowr tusaale oo aan ku misaalinayo on ku muujinayo cibaadada shirkiga laga ilaalinayaa inaanay salaada iyo soomka oo keliya ahayn ee ay tahay ruuxu inuu tasarufaadkiisa oo dhan ilaahay u badhaxtiro qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidaalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin waxa uu rabbi leeyahay jalla sha'nu nebigiisa muxameda isagoo amraya salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh ayaa rabbi waxa uu leeyahay qul waxaa tidhaa nebi allow ina salaatii wa nusukii salaadayda iyo gowracayga wa maxyaaya wa mamaatii iyo noloshayda iyo geeridayduba lilaahi rabbi alcaalamiin allaha caalamiinta rabbigooda ah ayaa ay u sugnaadeen tasarufaadkayga iyo dhaqankayga iyo acmaashayda iyo aqwaashayda oo dhan bal waxa weeyaan noloshayda iyo dhimashadaydaba ilaahay oo keliya ayaa iskale isaga ayaay mulkiyooy leh acmaashayduna isaga ayay u badhax tiran tahay keligii oo cid kale waxa weeyaan la wadaajin maayo wa bidaalika umir laa shariika lah wax ilaahay la wadaaga oo shuraako kulihii uma sugnaanin oo cidina ilaahay shuraako lama aha wabidaalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin sidaasaa lay amray waxaana nahay cid ilaahay u hoggaansata kii ugu horreeyey ay min haadihi alumma waxaa lagu qaydayaa wa ana awalu lmuslimiin ay min ummati muxamed yacni ummaddan nebi moxamed loo soo diray ayaa laleeyahay waxaad tidhaahdaa waxaana nahay kii ugu horreeye hoggaansamay waayo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii loo waxyoode ummadda loo soo diray dee kii ugu horreeye hoggaansamay kii ugu horreeye tawxiidka tusaale ku noqday ayuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh kadib ayaa ummadda inteeda kale uu ugu yeedhay tawxiidka iyo dacwaddii uu xambaarsanaa walaalayaal waxa tusaale u ah acmaasha iyo aqwaasha u baahan ilaahay keligii in loo badhax tiro waxa ka mida gowraca waxa gowraca la yidhaahdo waxa inoo caadaa in waxa weeyaan awhebel loo gowraco oo ninku intuu xeradiisa adiga u galo uu yidhaahdo neefka u weyn intuu soo saaro uu yidhaha awhebel baan u xidhay awhebel u gowraca ama awliyada u gowraca waxaynu leenahay gowrucu waa cibaado ka mida cibaadooyinka ilaahay keligii unbaa wax loo qali karaa oo loo gowrici karaa awhebel looma gowrici karo maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib ilaahay sida uu ku tilmaamay waxa weeyaan suuratu nisaa ama suuratu lmaa-ida aakhirkeeda waxay carabtii hore ama jaahiliyadii carbeed ee hore waxa caado u ahayd inay xoolahooda qaar ka mida intay dhagaha sheexsheexaan ay yidhaahdaan waxaanu u sumadnoo nuu calaamadinay asnaamtayada markaasay odhanayaan xoolahoodii qaar ka mid ah asnaamtaa loo calaamadiyey oo caanahooda lama cabbayo oo cadkooda la cuni maayo oo la raran maayo oo loo dhowaan maayo waayo sanamka ayaa loo calaamadiyey intay dhagaha sheexsheexaan oo calaamada ku sameeyaan waxaynu leenahay walaalayaal ilaahay waxa uu tilmaamay arrinta noocaasi wax sharci oo la jideeyey inaanay ahayn oo ilaahay ma jidaynin baa rabbi uu yidhi waxyaabaha noocaasa xoolahoodii qaar ka mid a asnaamta inay u calaamadiyaan wax ilaahay jideeye ma aha walaalayaal taa waxa lamid a inaad neefka xoolaha intaad soo qabato aad tidhaahdo aw hebel baan u xidhoon u gowracaya waa tii ilaahay hore mushrikiintii hore ugu diiday ayuunbay tanna la mid tahay waxaa loo baahan yahay markaad wax gowracayso inaad ilaahay dartii u gowracdo waayo gowracu waa cibaado sida salaadu cibaado u tahay oo ilaahay mooye axad kale aan aanay u bannaanayn in loo tukado ayaa gowracuna yahay cibaado ilaahay mooye cid kale aan lagu caabudayn bal u fiirso waxa weeyaan fasalli lirabbika wanxar suuradda aynaacasayn kulligeen waa wada akrinaa saddexdaa aayadood ee gaabanaynu wada xafisannahay waxaa ka mid a aayadda qur-aanka ee odhanaysa fasalli lirabbika wanxar ilaahay waxau ihi jalla sha'nu fasalli lirabbik rabbigaa u tuka nebi allow wanxar isaga dartiina waxu gowraco u qal bal hadeed maxaa laysku raaciyey salaada iyo gowraca waayo labadooduba waa cibaado walow haba kala weynaadaane oo salaadu ha ka weynaato ha ka mudnaato laakiin waxay wadaagaan oy ka midaysan yihiin labaduba laba camal oo cibaadaa inay yihiin markaa sidaanay salaada u bannaanayn ilaahay kayrkii in loo tukado ayaa gowracana aanay u bannaanayn ilaahay kayrkii in loo gowraco marka haddaad odhan jirto aw hebel baan usoo gowracay waxay la mid tahay wamaa uhilla likayri illaah ilaahay kayrkii waxaa loo gowracay ee loo soo qabtay ayuu la mid yahay xaaraan baanu noqonayaa bakti ah waayo neefku wuxuu ku xalaaloobaa neefku waxa uu ku noqdaa neef xalaala oo waxa weeyaan la cuni karo marka ilaahay magaciisana lagu gowraco bismi illaah ilaahay dartiina loo gowraco oo bismi illaahi allaahu akbar markaad tidhahdeed neefkii soo qabato niyadaaduna waa inay tahay lilaahi waxda ilaahay dartii laakiin aw hebel baan u qalayaa haddaad tidhaahdo shirki ayuu noqonayaa xaaraan oon bannaanayn walaalayaal aayaddaa qur-aanka ah in badan baynu maqalnay oo aynu akhrinay laakiin macnaheeda ma fahmnay waa su-aal mudan inaynu isweydiino fasalli lirabbika wanxar waa maxay macnaha wanxar waa ilaahay dartii u gowrac marka aduu haddaad shayaadiinta aada xoolahaaga ku laaluushto waayo dadka qaarkood waxaa la odhanayaa jin baa galay markaasaa la odhanayaa ricad ha loo qalo jinkii ayaa lagu laaluushayaa xoolihii muslimiinta in loo qalo markaasaanu weligii jinku kaa tegayn waktigaa waktigiisuu kugu soo noqonayaa ilan waa adaa baray dhiiggaas markaasaa laga yaabaa wadaadkaagiina inuu yidhaahdaba dhiigga ugu horeeya soo dhaca cabsiiya subxaana allah waa dhiiggii xaaraanta ahaa ayaa laga yaabaa in laydhaha ruuxii bukay waraabiya qul laa ajidu fiimaa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuh ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxa waxyaabihii nebi maxamed loo waxyooday xaaraannimadiisa waxaa ka mid a daman masfuuxa dhiigga qulqulaya ee dareeraya inuu xaaraan yahay innakana dadka qaarkood waxbaabay ku dagiidi jireen walaalayaal fasalli lirabbika wanxar gowracu waa cibaado ilaahay dartii u gowrac shaydaan waxa u gowricin aw hebel waxa u qalin awliye waxa u qalin waxa isweydiin leh oo miyaanay bannaanayn inaan wax sadaqadaysto jawaabtu waxay tahay way kuu bannaan tahay neefka ilaahay dartii adoo u qalay hilibkiisana qurbaani oo sadaqadaysoo bixi ajri iyo abaalna waad ka heli haddaad meytidaada u niyootana ajri iyo abaalku waa u gaadhayaa oo waxyaabaha laga soo reebay ruuxa dhintay sadaqa haddii loo bixiyo oo sawaabkeeda loo niyoodo inay gaadhayso bacda mowti laakiin cillada iyo muhiimku waxa uu yahay inaad marka hore ilaahay dartii u gowracdo walaalayaal tusaalaha kaleen usoo qaadanayo shirkigu waxa uu yahay alxalf dhaarta waxa dhaarta la yidhaahdaa waa shay cibaadaa oo ilaahay lagu weyneynayo waayo cidaad ku dhaaranaysaa waa cidaad weyneynayso tacdiimkiiyo weyneentana rabbi baa iska leh oo gaaladaa lagu canaantay rabbi inaanay qadarin oo aanay weyneyn wamaa qadaru llaha xaqa qadri maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaraa waqad khalaqakum atwaaraa waxaa ilaahay nagu canaanto u yidhi war ilaahay maxaad u weyneyn laadihiin isagoo idin abuuray marka tacdiimkiiyo weyneynta waa cibaado ilaahay xaqu leeyahay mar haddii dhaartu ay weyneyn iyo tacdiim xambaarsan tahay ma bannaana cid aan rabbi ahayn in lagu dhaarto inaad tidhaahdo waa tanaabahay waaya inaad tidhaahdo ilaahay iyo rasuulka khalad weeyaan waana shirki waayo ilaahay iyo rasuulka inaad israacisaa waa waa shirki mana banaana waayo rasuulka laguma dhaaran karo ilaahay unbaa lagu dhaaran karaa jalla sha'nu wallaahi billaahi tallaah ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisunbaa lagu dhaaran karaa waxaa nebiguna yidhi sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii ibnu cumar ee saxiixa ku sugan man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut ruuxa dhaaranayaa ilaahay ha ku dhaarto ama afkiisa ha haysto walaalayaal idan alxalif dhaartu waa cibaado u baahan ilaahay in loo barax tiro oon ilaahay kayrkii lagu dhaaran waxaa kaloo ka mid a cibaadaadka annadir nader markaad galayso aw hebel baan u nadray ama awliyaan u nadray ma aha ilaahay dartii baan u nadray weeyi waanad oofinaysaa nadarkaagu taaca hadduu yahay walaalayaal yacni yuufuuna binnadri ilaahay wuxuu ku sifeeye muuminiintu nadarkooda inay oofiyaan waliyuufuu nuduurahum waxaana la amray nadarkooda inay oofiyaan nadarku waa cibaado ilaahay loo barax tirayo alistiqaasa kaalmo dalabka iyo gurmad iyo gargaar markaad doonayso ilaahay unbaa laga gurma dalbaa oo kaalmada la weydiistaa waayo nebigu ibnu cabbaas markuu eedbinayo uu tarbiyeynayey wuxuu ku ababiyuu ku edbiyey tawxiidka khaaliska ah waxau nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billaah ibnu cabbaasow markaad wax weydiisanayso ilaahay wax weydiiso markaad kaalmo dalbaysana ilaahay uun ka kaalmo dalab oo gurmad iyo gargaarka weydiiso bal ka waran haddii aad tidhaahdo sida caadada soomaaliyeed ay tahay awliya allahi adeeg awliyada ilaahay waa xaq waanay jirtaa ilaahayna kitaabkiisa ayuu ku sheegay karaamaanay leeyihi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwa gudaafadaha gala ma aha ee timaha la baxa laakiin waa kuwa ilaahay caabude ee iimaanka khaaliska la yimid laakiin awliyadu iyadoo ay jirto ma banaano iyaga in la baryo wax la weydiisto waayo ducada iyo baryadu waa cibaado cibaadadana ilaahay unbaa xaqu leh aadoon xaquma leh waayo nabigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam adducaau huwa alcibaada ducadu iyada ayaa cibaadadii ah mar hadday baryada iyo gargaarka iyo istiqaasadu ay cibaado tahay ilaahay cidaanayn laga dalbi maayo walaalayaal haddii aan qodobkaa kaga baxo cibaadatullaahi waxda in ilaahay cibaadada loo badhax tiro qodobka labaadeen raacinayaa waxa weeye cibaadatullaahi bimaa sharac ilaahay in lagu caabudo wuxuu jideeyey oo aan bidac iyo waxa weeyaan waxaan jirin inaan loodhan ilaahay waan ku caabudaya oo sida ikhlaasku uu waajib u yahay camalka ilaahay in loo badhax tiro ayaa mutaabacaduna ay waajib u tahay mutaabacaduna waxa weeye waxaad ilaahay ugu dhowaanayseed ku caabudaysaa inuu yahay wax kitaabka alle iyo sunnada nebiga ku sugan oo ku salaysan oo aanu ahayn bidco iyo wax maanta la bilowday waayo nabigu sala allahu calayhi wasalama kamaa fi saxiixayni min xadiisi caaisha waxau yihi man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun qofka arrinkayadan diinta ku soo kordhiyo waxaan ka mid ahayn waa lagu celinayaa oo wejigaa lagaga dhufanayaa lafdiga imaamu muslim ee xadiidkaasi ku soo arooray wuxuu ahaa man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad qofka camal sameeya aanaan amrin oon kitaabka iyo sunnada daliil ka wadan fahuwa raddun waa lagu celinayaa oo wejigaa lagaga dhufanaya walaalayaal idan waxaa labadaa xadiis laga fahmayaa qofka diinta ku soo kordhiya waxaan ka mid ahayn amase doono ilaahay inuu ku caabudo waxaan sharci ahayn in maalinta qiyaame wejiga lagaga dhufanayo oo aan marnaba laga aqbalayn idan waajibku waxa uu yahay waxaynu ilaahay ku caabudanaa inuu yahay waxaynu nebi moxamed u daba fadhiisanayno oo rasuulkeenna suuban aynu kaga dayanayno sala allahu calayhi wasalam marka aynu soo koobno camalka saalix ee wanaagsan ee ilaahay abaalmarinta lagaga helo ee naartiiyo cadaabka lagaga badbaadaa waa camalka labadaa shardi laga helay waa ikhlaaska iyo mutaabacada ikhlaasku waxa uu yahay camalka ilaahay dartii in loo qabtay mutaabacaduna waxay tahay camalka iyo cibaadada inaad nebi moxamed kaga dayanayso oo nebi moxamed kaaga horreeyey kitaabka iyo sunnadana uu ku sugan yahay camalka labadaa shardi laga helay waa camal saalixa oo lagu badbaadayo laakiin camalka labadaa shardi laga wada waayey ama midkood laga waayey waa camal marduuda oo qofkii la yimid wejiga lagaga dhufanaya yowma alqiyaama maalintuu ugu baahi badan yahay ayaa wejiga lagaga dhufanaya waxaa laga yaabaa qofku inuu isagoo xabaal dul dawaafayo oo qadri ku wareegaya inuu ku yidhaahdo niyadaydu way wanaagsan tahay waxaad leedahay ikhlaaskaagi iyo niyadaadu waxba kuu tari mayso mar haddii mutaabacadii lagaa waaye waayo bidco iyo shirki baad la timid sidoo kale qofku mutaabacadii hadduu la yimaado oo camal wanaagsan oo mashruuca uu sameeyo laakiin niyadii khaaliska ahayd laga waayo oo shirki uu ku dhaco waxaad leedahay mutaabacadu waxba kuu tari mayso mar haddii ikhlaaskii lagaa waaye idan camalka naaficii waa ka labadaa shardi laga wada helay waxa ilaahay u yihi jalla shaanu aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waxa uu rabbi yidhi alladii khalaqa almowta waalxayaa rabbi waa laha abuuray geerida iyo nolosha labadaba maxaase rabbi u abuuray geerida iyo nolosha labadaba liyabluwakum suu ilaahay idinku imtixaamo ayukum axsanu camalaa kiina ugu camalka wanaagsan ayuha alakhawaatu fi illaah walaalayaal bal waxaad u fiirsataan odhaahda rabbi uu yidhi axsanu camalaa kiina ugu camal wanaagsan bal hadda u fiirsan lama odhan aktaru camalaa ka ugu camalka faraha badan lama odhan waayo camalka faraha badani qiimo ma leh haddii laga waayo ikhlaas iyo mutaabaco idan waxa muhiim ah camalku inuu yahay axsan walow hadduu doono haba yaraado waayo inta yar ayaa barako leh hadday ikhlaas iyo mutaabaco leedahay inta badanina barako ma leh haddii ikhlaas laga waayo walidaalika ayaa bacdu salaf waxay yidhaahdeen ruba camalin sagiirin tukabiruhu niya wa ruba camalin kabiirin tusagiruhu niya fara badanaa camal yar oo niyadu ay weynaysay buurtaa ka dhigto fara badanaa camal weyn oo buurtaa leeg oo niyadu ay baabi'iso burbur iyo baaba ay ka dhigto waxa macnaha iyo muraadka looga jeedaana uu yahay camalka tirada yar haddii ikhlaas iyo mutaabaco laga helo buurtaasuu leekaanaya oo waa barakoobaya laakiin camalka faraha badan ee buurtaa leeg haddii ikhlaas laga waayo wuu baaba'ayaa waanu burburayaa waxaa tusaale u ah xadiidkii abu hurayra fi saxiixi muslim waxaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam awalu man tusacaru bihim annaar yowma alqiyaama halaata kuwa naarta saciiro lagu holcinayo lagu hurinayo waxa ugu horeeya maalinta qiyaame saddex qolo hadda bal u fiirso qolooyinkaasi waxay la yimaadeen acmaal waaweyn oo culculus laakiin camalkoodii markii ikhlaas laga waayey ayaa iska dhaafinay ku badbaadaane way ku halaagsameen waxa uu rasuulku yidhi ninka hore waa qaariu lqur'aan nin qur-aanka akrii jiray dadkana u akrii jiray dabeed inta lasoo kaxeeyo ayaa la odhanayaa nicmadan ku siiyey maxaad ku samaysay markaasuu odhanayaa yaa rabbi qur-aankii waan akriyey dadkana waan u akriyay adiga dartaa fa yuqaalu lahu kadab wa inamaa qara'ta liyuqaala laka qaari'un faqad qiil fa yusxabu bihi calaa wajhi ila annaar waxaa lagu odhanayaa been baad sheegtay waxaad qur-aanka u akriyeysay dadkana ugu akriyeysay in lagu yidhaahdo walee hebel oo kale miyaad aragtay waa qaari waxa weeyaan hadalkiisu aan usoo noqon intiina adduunyada ayaa lagugu soo yidhi camalkaagii adduunyadaad ku soo cunto oo lagugu ammaanay naarka ayaa loo jiidaya ku labaad ayaa la keenayaa nin maalqabeen uu ahaa markaasaa rabbi odhanayaa war nicmadan ku siiye maxaad ku qabatay markaasuu odhanayaa yaa rabbi wujuuhdii khayrka ayaan bidix iyo midig dhinac walba ugu faraqay oon ugu bixiye maalkii adiga dartaa fa yuqaalu lahu kadabta wa inamaa anfaqta liyuqaala laka jawaadun faqad qiil fa yusxabu bihi calaa wajhi ila annaar waxaa la odhanayaa been baad sheegtay waxaad maalka u bixinaysay in lagu yidhaah hebel waa deeqsi intiina waa lagu soo yidhi naarta ayaa wejiga loogu jiidaya ninka saddexaad wuxuu ahaa nin dagaalamay oo jihaad soo galay oo soo dhintay markaasaa rabbi ku odhanayaa nicmadan ku siiye maxaad ku samaysay suu odhanayaa rabbigayow waan soo dagaalamay ilaa darta aan u dhintay fa yuqaalu lahu kadabta wa inamaa qaatalta liyuqaala laka jari'un faqad qiil fa yusxabu bihi calaa wajhi ila annaar waxaa lagu odhanayaa been baad sheegtay waxaad u dagaalamtay in lagu yidhaahdo hebel oo kale miya aragteen waa beesii sooma jeestaa intiina waa lagu soo yidhi naarta ayaa wejigiisa loo jiidaya walaalayaal saddexdaa qolo waxay la yimaadeen acmaal waaweyn oo buuraha laaleeg waa jihaad waa qur-aan waa infaaqulmaal waa sadaqaad iyo nafaqaad la bixiyo laakiin waxa acmaashoodii ay ku baaba'day waxay naarta saciiro ku galeen waxay jahan waxa weeyaan jannada iyo raxmadda rabbi waxay kaga qadeen ikhlaas baa laga waayey waxoodu wuxuu ahaa istus waxoodu wuxuu ahaa ismaqashiin bal haddaba cibaadadaada addoon yahow ka ilaali ha lagu arko oo ha lagu maqlo oo ha lagu yidhaahdo waayo haddaad sidaan yeesho waxa lagu odhan berri toole orod oo ciddaad waxa weeyaan adula jeeday ula tag naarta ayaana laguu jiidayaa waxaana lagu odhanayaa intii waa lagu soo yidhi khasaare iyo ayaan darre ka weyni ma jiro qof soo tabcoo soo daalay oo haddana camalkiisii haba'an mansuuran boodh la afuufay laga yeelay waa qofka bilaa ikhlaaska ah walaalayaal aayaddii qur-aanka ayadee ayukum axsanu camalaa fudayl ibnu ciyaad ayaa sharaxay waa la weydiiyo fudayl ibnu ciyaad baa waxa uu yidhi ay akhlasuhu wa aswabuh axsanka la sheegay waxa weeyi akhlasuhu wa aswabuh qiila yaa abaa cali maa akhlasuhu wa aswabuh waxaa la yidhi abuu caliow ka ugu khaalisan ee ugu sawaabsane camalka waa maxay faqaala ina alcamala idaa kaana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal wa idaa kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal xataa yakuuna khaalisan sawaabaa waxau yidhi abuu cali fudayl ibnu ciyaad camalku hadduu khaalis yahay mid ilaahay loo barax tiray laakiin sunnada nebiga aanu ku toosnayn la aqbali maayo hadduu yahay sawaab sunnada nebiga ku sugan laakiinse ilaahay aan loo barax tirinna la aqbali maayo ilaa uu camalku noqdo khaalisan mid ilaahay u barax tiran sawaaban oo sunnada nebigana waafaqsan alimaam cabdiraxmaan naasir asacdi markuu sharaxayay khaalisan sawaaban waxa uu yidhi waalkhaalisu an yakuuna liwajhi illaah khaalisku waa inuu ilaahay u barax tiraado wasawaabu an yakuuna mutabican fiihi asharca waasunna sawaabkuna waa inuu qofku raaco sharciga iyo sunnadu siday tahay walaalayaal haddaan qodobkaa mutaabacadana intaa ku dhaafo waxaan raacinayaa sharafu alcibaada cibaadada rabbi sharafta iyo qiimaha ay leedahay walaalayaal aclaa maa yasilu ilayhi alinsaan qofka bani aadamkaee mu'minkii derajo u gaadho waxa ugu sarraysa darajatu alcubuudiya inuu addoon dhaba ilaahay u noqdo waxaanad ogaataa ayuha almuslim wa ayatuha almuslima falaa budda min alcubuudiya laakiin imaa lilaahi wa imaa ligayri waa lagama maarmaan addoonnimo oo hantibay kuu tahay laakiin ama ilaahay baad addoon u noqon ama ilaahay kayrkii wa shataana maa bayna alcubuudiyatayn labada cubuudiyana kala tegeen waana kala duwan yihiin faalcubuudiyatu lilaahi fii gaayati alciza kamaa ana cubuudiyata gayrihi fii gaayati adillati waalmahaana in ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonnimo loo noqdo oo addoonnimada ilaahay loo barax tiro addoon alle aada noqotaa waa sharaf iyo cize halkii ugu sarraysay baad gaadhay inaad ilaahay kayrkii addoon u noqotona dullinimo iyo xaqiraan halkii ugu liidatay ee ugu hoosaysay ugu dullisanayd baad ku dhacday wa halku sheekhulislaam ibnulqayimu lahaa harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu wabunuu biriqi annafsi waashaytaani waxa uu lahaa ibnulqayim waxay ka yaaceen dadku addoonnimadii loo abuurtay oo ah inay ilaahay addoommo u noqdaan markaasaa lagu ibtileeyey oo lagu intixaamay inay naf iyo shaydaan addoommo u noqdaan facisa cabdudinaar alla ilaah waxa hoogay oo halaagsamay ninka shilinka iyo diinaarka iyo adduunyada iyo nafta addoon u noqday ee halkay adduunya marisa uun mara halkay ka dudana ka bayda alla ilaaha kaasaa halaagsamay wax ka ayaan daran ma jiro ruux hawadiisii macbuudiye ilaah ka dhigtay waayo macbuudnimadu waxa weeyaan waa cidaad uga dambayso xalaasha iyo xaaraanta iyo amarka iyo nahyiga haddii naftaadu waxay doontuun aada yeesho oo waxay kuu diidana aada iska dayso oo waxay kuu xalaalayso aada samayso oo waxay kaa xaaraantinimaysana aada ka tagto dee waxaad noqonaysaa nin hawada naftiisa caabuday oo ilaah ka yeeshay ilaahayna waa tilmaamay subxaanah oo waxa uu yidhi afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah afa anta takuunu calayhi wakiilaa bal ka warra nebi allow ka ilaahiisii iyo macbuudkiisiiba hawadiisa ka dhigtay ma adaa wakiil ka noqon karo wax u samayn kara jawaabtu waa maya idan qofka hawadiisa raacay qofka naf iyo shaydaan raacay ilaahiisii iyo macbuudkiisii waxa uu noqday naf iyo shaydaan baatil baanu ku caabuday walaalayaal sharaftu waxay ku jirtaa inaan naf iyo shaydaan ina addoonsan ee ilaahay aynu addoommo xora u noqonno oo sharaf iyo karaamo leh addoonnimadu sharafta ay leedahay dhowr tusaalaan usoo qaadanaya ilaahay oo nebi moxamed axwaashi iyo maqaamaadkuu soo maray kuwii ugu qiimaha badnaa addoon ku sifaynaya iyo rusushii oo ilaahay addoommo ku sifaynayo iyo malaa'igtiisii muqarabiinta ahayd oo rabbi addoommo uu ku sifaynayo si aynuu ogaano addoonnimo meel loo dhaafaaba inaanay jirin halka ugu sarraysan ay tahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maqaamaadkii iyo mucjizaadkii soo maree ugu qiimaha badnaa waxaa ka mid ahaa maqaamu lisraa'i waalmicraaj maqaamkii lagaga dheelmiyey goor habeennimaa lagaga guuro geliyey masjidulxaraamkii maka ee la geeyey waxa weeyaan masjidul aqsa baytulmaqdis dabadeed halkaa inta sallaan loo soo dhigay samaawaadka sare halkaa laga korsiiyey dabadeed toddobada samaba intuu kor ka maray halkaa loogu soo waxyooday ee salaada loogu soo xambaariyey aayaad fara badan oo waaweyn iyo mucjizaad waaweynna maqaamkaa ilaahay ku tusay haddaba maqaamkaa israag iyo micraajkee nebi maxamed la mariyey wuxuu ahaa maqaamaadkii soo maray kuwii ugu sharafta badnaa haddana waxaa lagu sifeeyey addoonnimo addoonnimo wax dhaafsan oo ka qiimo badane hadday jirto ilaahay baa addoonkiisa u doori lahaa waxa uu rabbi yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi layla subxaana waxa nasahan oo ceeblaawo ah oo xumaan iyo naqsi oo dhan ka hufan alladii allaha asraa guuro geliyey goor habeennimo ah bicabdihi addoonkiisii nebi muxamed layla goor habeennimo ah guuro geliyey min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa ee ka guuro geliyey masjidulxaraamkii maka masjidulaqsana u guuro geliyey linuriyahu alladii baaraknaa xawlah linuriyahu min aayaatina alkubraa si aanu u tusna aayaadkayaga iyo mucjizaadkayaga waaweyn halkaynu aayadda ka deliishananaa waxa weeye bicabdih subxaana aladii asraa bicabdih ilaaha waxa nasahan oo xumaan oo dhan ka hufan addoonkiisii dheelmiyey addoonnimaa lagu sifayey waa sharaf sidoo kale maqaamu linzaali alqur'aani maqaamkii ilaahay qur'aanka nebi maxamed ku soo dejinayey oo maqaamaadka ugu sharafta badana addoonnimaa lagu sifeeyey oo waxau rabbi yidhi tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiiraa waxa sarreeyey allaha kitaabkiisii furqaan ahaa ee xaqa iyo baatilka uu ku kala saarayey ku soo dejiyey addoonkiisii nebi maxamed si uu caalamkao dhan ugudiyo waxa shaahidkaynu aayadda uga golleenahay uu yahay nazala alfurqaana calaa cabdih addoonkiisii addoonnimo wax ka sharaf badane hadday jirto nebigiisa maxamed ilaahay waa ku jisayn laha sidoo kale fii maqaami dacwa maqaamkii dacwada iyo cibaadada waxaa lagu sifeeyey addoonnimo rabbi waxau yihi wa annahu lamaa qaama cabdullah yadcuuhu kaaduu yakunuuna calayhi libadaa waxa arrinkii yeshaaniguu yahay marka ilaahay addoonkiisa uu kaco uu isku taago waa nebi moxamede isagoo ilaahay baryaya oo caabudaya oo dadka xagga ilaahay ugu yeedhaya waxay jinkii ku siganayaan oo ku dhowaanayaan inay isdul baxaan oo isdul fuulfuulaan si ay u eegaan bal nebi moxamed u arkaan una maqlaan waxa uu akriyayo inay isdul baxaan bay ku dhowaadaan shaahidku waxa uu yahay wa annahu lamaa qaama cabdullah waa nebi moxamed wax ka sharaf badan hadday jirto ilaahay waa ku sifayn laha sidoo kale ambiyadii abul ambiya nebi ibraahim calayhi salaam iyo ubadkiisii ambiyada ahaa nebi isxaaq iyo nebi yacquub waxaa lagu sifeeyey adoon addoommo inay ahaayeen oo ilaahay ay addoommo u ahaayeen waxa uu rabbi yidhi wadkur cibaadanaa ibraahiima wa isxaaqa wayacquub uli laydi walabsaar waxaad xasuusataa nebi moxamedow oo aada xustaa addoommadayadii nebi ibraahim iyo inankiisii nebi isxaaq iyo kuwa awowga u ahaayee nebi yacquub xasuuso kuwii awood iyo itaalka u hayey cibaadada rabbi ee basiirada iyo aragtida qalbigana u saaxiibka ahaa ee xaq iyo baatilka kala garanayey ee cilmiga naafica ku sifaysnaa bal kuwaa xasuusa nebi allow cibaadanaa addoommaa lagu sifeeyey bal nebi ayuub addoon baa lagu sifeeyey wadkur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbah waxaad xustaa nebi allow oo aad ka sheekaysaa addoonkayagii nebi ayuub id naadaa rabbah xilliguu rabbigii u dhawaaqay ee ilaahay uu baryey ee uu yidhi yaa allah waayo ambiyadiiyo rusushu aw hebelow iyo awliyaalay adeeg may odhan jirin ee waxay odhan jireen rabbanaa yaa allah ilaahay bay baryi jireen bal kitaabka qur-aankaa soo saar si aad u aragtay u fara badan ambiyada ilaahay oo ku dacaysanaya rabbanaa rabbanaa ku celcelinaya ilaahay bay baryi jireen ee cid kale may baryi jirin bal waxa weeyaan nebi ciise ilaahay waxa uu ku sifeeyey addoon loo nicmeeyo nubuwada la siiyey in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayh muu ahaanin ilaa addoon aanu u nicmaynay oo nubuwada aanu siinay mooyaane in huwa ilaa cabdun waa addoon alleh sharaf ayaa u yeeshay sidoo kale nebi nuux waxa weeyaan awalu rusul waxaa lagu sifeeyey addoon mahadnaq badan ilaahay waxau yihi innahu kaana cabdan shakuuraa waxau ahaaday nebi nuux addoon mahadnaq badan oo ilaahiisa mahadiya bal ilaahay subxaanah malaa'igtiisa mukaramiintaa addoomma ayuu ku sifeeyey oo rabbi waxa uu yidhi bal cibaadun mukramuun waa addoommo la sharfay oo karaamo leh laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun ilaahay hadalka lama hormaraan amarkiisaanay ku dhaqmaan oo ma caasiyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun bal ilaahay waxa uu tilmaamay ciisa bnu maryam marnaba inaanu ka santaabin cibaadadiisa lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilaah ciise bnu maryam kama santaabin addoon alle inuu noqdo wala almalaa'ikatu almuqarabuun malaa'igta ilaahay agtiisa lagu soo dhoweeyeyna kamay kibirin inay addoommo alla noqdaan waman yastankif can cibaadatihi wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica qofka ilaahay cibaadadiisa ka santaaga ee ka kibra wakti dambe ayaa ilaahay xaggiisa usoo xaadirin doonaa laguna abaalmarin doonaa cuquube iyo cadaab waxa uu shaacirkii xakiimka u lahaa wa mima zaadanii sharafan waciza wakitu biakhmusi ataw suraya dukuulii taxta qawlika ya cibaadii waan sayarta axmada lii nabiya waxa uu lahaa shaacirkaa xikmada badan wa mima zaadanii sharafan waciza wakitu biakhmusi ataw suraya waxaa ka mida waxyaabaha sharaf iyo ciziga ii kordhiyey ee aan kuga dhowaaday lugahayga inaan cirka la gaadho carabka yacni waxyaabaha sharafta iyo faanka ii kordhiya waxa ka mid ah dukuulii taxta qawlika yaa cibaadi inaan soo hoos galay odhaahda allahayo waa tidhi yaa cibaadi iyo ilaahay in badan wuxuu addoommadiisa ugu dhawaaqa yaa cibaadi qur-aanka haddaad akrido qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah qul yaa cibaadiya aladiina aamanuu itaquu rabbakum yaa cibaadi fattaquun imisaa musxafka qur-aanka haddaad kala bixiso ilaahay addoommadiisa ugu dhawaaqaya yaa cibaadi addoomahaydiyo waxau shaacirkani yidhi waxa sharafba iigu filan inaan soo hoos galoon ka mid ahay addoommadaada yaa cibaadi afiri wa ansayarta axmeda lii nabiya waxa kaloo sharaf iigu filan nebi muxamed inuu rasuulkaydii noqday sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waxaan ku soo gebagabeynayaa kelmadda maanta cibaadada sharaftaa leh aynu joogtayno oo yaan marna la cibaadaysan marna laga tegin dows dambeedka ha la dhigo ha la qaniino ha lagu fara adkaado oo waxa weeyaan aada iyo aada cibaadada ha loogu tuntuunsado gaar ahaan iyadoo bishii barakaysnayd ee ramadaan ay foodayna soo saarto ina hayso war cibaadada aynu ka faa'iidaysanno qofkii hore u dadaali jiray dadaalka halkii ha ka sii wado kii hore cibaadadiisu ay naaquska u ahayd imika cibaadada ha ziyaadiyo hal idin laabo mawsimkaa khayrigaana ha ka faa'iidayso cibaadadu waxay u baahan tahay dawaan in la joogteeyo uma baahna inaad maalinna waxa weeyaan aada soo xijaabato ood masaajidka timaado maalinna intaad maryaha tuurto aad tidhaahda jinaa wadaadoo salaad iyo soomtoona anad la iman looma baahna waxaa loo baahan yahay cibaadadaadu inay noqoto goob walood joogto iyo goor kastaba fii kulli makaanin wa zamaan waayo cidna cibaadada lagama dhaafayo haddii cidun laga dhaafayo nebi moxamed baa laga dhaafi lahaa ilaahay waxau yihi nebi moxamed isagoo amraaya wacbudu rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebi moxamedow rabbigaa caabud ilaa geeridu ay kaaga imanayso nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi kamaa fi saxiixayn min xadiidi caaisha axabu alacmaali ila allahi adwamuha wain qalla ilaahay camal wuxuu ugu jecel yahay kan la joogteeye daa'imka ah walow haba yaraadee waxaa kaluu rasuulku laha sala allahu calayhi wasalam kamaa fii muslimin min xadiidi caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa camila camalan asbatah waxay caaisha lahayd wuxuu rasuulku ahaa mid hadduu camal qabto suga oo joogteeyoon ka tegin sidoo kale xadiidkii cabdillaahi bnu camar ibnu alcaas wuxuu nebigu ku lahaa cabdillaahi bnu camar yaa cabdallah laa takun mithla fulaan kaana yaquumu leyla fatarak wuxuu yihi cabdillaahi ow waar hebel oo kala ha noqon habeenkii buu kici jiray qiyaamu leylka waanu iskaga tegey waa arrin ceeba oo lagu canaananayo qofka la yimid walaalayaal waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa cibaadada sharaftaa leh ee wanaaggaa leh ee ambiyadii iyo rusushii iyo malaa'igtii lagu sifeeyey horta wax ka khayr badan heli mayno aynu la nimaadno sidoo kale cibaadada ilaahay aynu u badhax tiro sunnada nebigana aynu ku salayno sidoo kale cibaadada qiimahaa leh aynu joogtaynaynu daa'imno oo yaynaan fudaysanin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiinayaa inuu dhammaanteenba ina waafajiyo limaa yuxibuhu wayardaah ma asabtu fa min allahi waxdah wamaa akhta'tu fa min nafsii wa min ashayطaan wallahu warasuuluhu minhu bari'aan waastakfiru allaha alcadiima min kuli zayqin wazalal wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu